subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer aad io haysanayo qodobadaad ku maqli doontaan saaka waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada jowar oo loogu baaqay xoojinta isdhexgalka bulshada in ka badan konton qof oo ku harqaday xeebta liido oo lasoo badbaadiyey kulan looga hadlayay horumarinta adeegyada bulshada oo lagu qabtay magaalada wardheer maamulka degmada garesbaaley oo degniin u diray dadka qashinka kusha wadooyinka goobaha lagu barto xirfadda gacanta oo kusoo badanaya magaalada hargeysa akhbaaraadka dibadda saaka waxaa ka mid ah hogaamiyaha faransiiska oo lagu soo oogay eedeemo saameyn karta tartanka doorashada madaxtinimo
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu abdaxsiis xasan waa subaxnimo arbacaha taariikhda waxay ku beegan tahay labada bisha abril sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeeniyo fidsan dhalinyarada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay xoojinta isdhexgalka bulshada xaliimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa isdhexgalka bulshada waa geedi socodka ee dadka isku falgalaan ayna wadaagaan fikradaha dhaqamada iyo khibradda si ay u abuuraan bulsho midaysan oo wada shaqaysa waa hab lagula qabsado nolol wadaaga ah lana xoojiyo nabada iyo horumarka isdhexgalka bulshada waa xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhexaysa dadka kala duwan taasoo keenta faham wanaagsan iskaashi iyo horumar bulsho waxay ka dhacdaa dhammaan heerarka bulshada sida qoyska deegaanka goobaha shaqada iyo guud ahaan dalka haddaba qaar ka mid ah bulshada magaalada jowhar ayaa la weydiiyey waxa ay tahay isdhexgal bulsho iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada dhexdeeda
isdhexgal bulsho waxaa u aqaanaa aniga in lees barto horta ama meel ama meel meel una laysku barto shaqaa laysku barto ama seminaar ha laysku barto in lees barto iritoo le xataa waxaa dhici karto maanta ninkan meel meeshaan isku barateen iri adoo lagu haysto inuu kaa dhiciyo waxaan u aqaanaa isbarasho
bismillaah marka ugu horeysa isdhexgal bulsho waxaan u aqaanaa bulsho meel isugu timaado oo meelo kala duwan ka kala timaado bulshadaas oo aanan hore isku aqoonin horena isku arkin inay meel isugu yimaadaan ee wax walba kakala faa'iideysaan isdhexgalka waxaan u aqaanaa aniga in waa midow dhalinyaro amase midow bulsho taasay ay sameeyeen dad aanan is aqoonin maalin meel isku bartay iskana warsahayo aayahooda weyn ayuu fiican yahay maxaa yeelay haddii aan lais baranin barashada way fiicantahay waxay ku fiican tahay maanta qofka aad baratay berituule waxaa laga yaabaa meel kaleenta adigoo u safraayo amba aad aad joogto aa ku aragtid aa ku baxsan kartid idoo aan qofka aqaanin qofkaas oo hore u baratay in aad isu sheegto aa ku kulanteen aa isku barateen horey saas darteed aa ku fakan kartaa fikradeeda hataan ka dhibtay isdhexgalka bulshada waxaa aan ka aaminsanahay inay tahay dhalinyaro isku timaad sida sidanoo kaleente xaafadaha afarta xaafad ka imaanay barano sidoo kale waxay faa'iido u leedahay isjecel ina waxaa ka dhalanaya kalgacel meeshaas waana isku imaanaysaa way iswareesanayaan ulti markay waddada isku arkaan si kalgacel ay iskusu marxab isdhexgalka bulshada horto marka ugu horeyso waa la isdhexgelaa haddii la dhaho eh, siyaabo badanaa la isku dhexgeli karaa la isku fahmi karaa Eh, mida jirto horta ani maskaxiyan teyda haddii aan ka hadlo tusaale oo kale haddii oo yacni meel kale aan tago oo waddan kale aan tago dad haddii aan ku barto isdhexgal bulshaa sameeyey Eh, waayo dadkaas hore ma aan u aqaanin anna ima aqaanin marka meeshii markii aa iskaga baranay eh, marka sidaasna waa dhihi karaa ama fikirkeyga haddii eh, waan fikirkeyga intaas waa
faa'iidada koowaad oo la heli karo waxaa waaye as dhihi kara aniga aad baranaysaa dadaan aqaanin aad aqaanina baranaysaa tusaale ahaan hadda kulankaana asku nimid dadaan hore u aqaaninaan barti almuhim waxaa waaye anaawijiye cusub ad aqaanin aad baranaysaa tusaale ahaan hadda in afarta xaafadooda laga soo jamciyey in dad laga soo keenay marka aaraa iyo fikir ay isdhaafsanayaan marka qof walba meeshaan fadhiyo wixii ka guuxaayay wuxuu yahay iyo titalkiisa waan waan waan barti waxaan ku bartay isdhexgalkaan ku bartay
sidai nooleeda waxaa ka mid ah waxaan ogaa karnaa in inaan xal u helno broblanyana heystoo kale waxaa kalantooday samayn kartaa in xitaa aan samayno dedes- in saameyn ay ka taagan tahay saameyntaas aan xal u helno kala san u taakulno bulsho kale dad kalentooda oo tabarucaad u baahan oo kale faa-iidada leedahay waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada een, qof aan maanta bartay biri agtiisa ma laygu dili karo macnaha ile wanaagaan isku baranay waa isnaqaanaa anna sidoo kaleeto agtiisa ma laygu dili karo asagana ma la dili karo macnaha Waxa- waxaa ka mid ah faa-iidadaasaa ka mid ah ama qofka wuu jirin karaa wax kastaa ku dhici karo inaan garabkiisa istaago ile wanaagaan isku baranay isdhexgalka bulshada waa arrin muhiim ah oo lagu dhiso bulshada midaysan horumarsan oo nabad ah wuxuuna horseedi karaa isku xirnaanta dadka waxaa wada qabsi iyo kobaca dhaqaalaha haddii bulshada la baro muhiimadda isdhexgalka waxaa yaraan doona khilaafaadka waxaana kordhaya wada shaqaynta iyo horumarka mahadsanid xaliima in ka badan konton qof ayaa ku harqaday xeebta liido islamarkaasna waxaa soo badbaadiyey ciidamada ilaalada xeebta nuur maxamed cabdi ayaa faahfaahinaya ciidanka booliiska ilaalada xeebaha ayaa sameeyey howlgallo badbaadin ah oo ay u sameynayeen ku dhowaad konton ruuxa oo ku harqaday xeebta liido ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ciidanka ilaalada badda ayaana howlgalkan badbaadinta ah sameeyey saddexdii maalmood ee ciidda maadaama ay dad badan oo u badan caruur haween iyo dhallinyaro ay soo buuxdhaafinayeen maalmaha dabaaldega ciidda laba alifle cabdifataax siciid axmed oo ka tirsan taliska ciidamada ilaalada xeebaha ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka badbaadinta ee ay sameeyeen
magacayga haddaan ku bilaabo eh, laba alifle cabdifatax saciid axmed ka tirsan taliska ciidanka ilaalada xeebaha Eh, wallaahi waajibaadka naga saaran eh, ka gudashada maaragta dadweynaha ee u shaqayntooda waxyaabaha maaragta aan qabano waxaa ka mid a in eh, badbaadada shacabka badqabka eh, hantida dadweynaha iyo waxyaabaha maaragtay eh, ka hortaga ci- ci- eh, dadka ciyaalweerada iyo waxyaabaha kaleeto oo muqandaraaska wata iyo dadkaas waa waa waxyaabaha aan qabanno waxaan soo galnaa badda koo iyo tobanka oo subaxnimo Eh, ilaa iyo abbaar saddex saax habeenimo waxaan joognaa eh, xeebaha Eh, waxaan joognaa eh, maaragta liidaan joognaa jasiiraan joognaa dhankaa iyo maaragtahay cadale iyo ma- wa- maaragta waa jirnaa marka alxamdulilah waxaan u taagannahay eh, badqabka shacabka ummadda soomaaliyeed waan u taagnaan doonnaa insha allah wallaahi eh, annaga waxyaabaha nagula tababar waxaa ka mid a in hab- hab nidaam la maro dadkana la ilaaliyo badqabkooda ho- hantidoodana la ilaaliyo nidaam kala dambayna in lagu shaqeeyo dadka waxaan u samaynay leenna waa ka soo galaan leenna waa ka baxan ciidankii baa dhex istaajinnay dadna waa so- ee, qaybna saana u soo gashaa qaybna saana u baxdaa marka waxaan waxaan maaragtahay aan ka hor tagnay in dadka isdardaraan ilmaha ay naqaska ku dhegaan ee, oo dadka ay dhumaan sida eh, dadka maaragta waxaa jiro dad oo jawaabka siibo oo maaragtay dad oo oo moobeelada xado marka ka hortaga waxaa waaye badqabkay ka mid tahay in eh, laba nidaam la maro sababtoo ah ninkii nidaamka ka baxo waa nin wax dafayo orday marka sidaas darteed waxaan u sameyn nidaam soo gelid iyo bixida marka eh, ilaa iyo hadda intaad saddexda maalin aad shaqaynaysaan dhankiina kiisas oo macnaha badbaadin ah ma sameeyeen ciidanka haa dhowr iyo toban baa la siiyey hadda maalintii koowaad oo kaleeto eh, koob iyo toban koob iyo toban badbaadaa la sameeyey dad oo badda qaaday sida saddex gabdhood oo kaleeto iyo maaragtahay wiilal waxaa kaloo jiro dad oo waxaa jira isku dayay inay gabdha eh, badda dhexdeeda ay ku farsameeyaan oo macnaha eh, ku eh, dharka ay kaga jeexaan marka ayagana waa ka hortagnay ayagii iyo maaragtay gabdhihii iyo wiilashiina waxaan iskugu geynay saldhigga degmada cabdicasiis iskugu jira dadka dhowr siyaabood waaye dadna badbaadaa loo sameeyey dadna hantidoodoo la dhacaan u soo badbaadinay dadna waa dhumeen oo baafina lagu sameeyey ciidankii aa ka hortegay dadka ilmihii dhumaaya waa qabtay dadkooda oo baafin adiga boqolaal waa gaarayaan dadka ah saddex maalmood aan wax u qaban marka badbaadintu waa dadka gudaha xeeb gudaha laga soo qabtaa miya ciidanka ciidanka laba ay u kala qaybsan yihiin ciid ciidna waxay taagan yihiin xeebta ciidana waxay ku jiraan gudaha marka ciidanka labada qaybta dhanka maarata oo doomaha saaran waxay sameeyaan badbaadida markii ay dadka koray ka haayaan xeebtay ku jiraan markii wax loo tilmaamo xaggaasaa wax ka dhaceen ama qof ku maqan yahay ama markii la yidhaahdo dadaa saaran oo u tababaran badbaadida shacabka dadkaasaa loo diraya isla markii waa laga soo badbaadinaya si kastaba haatee arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay ee ciidda ay badda buux dhaafiyeen dad badan kuwaasi oo u tegayay dabaal maadaama ay dabaaldegayeen ciidda kulan looga hadlayo horumarinta adeegyada bulshada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada waardheer saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa qodobkaasi gudoomiyaha gobolka doolo ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya cabdulaahi deeq ayaa shirgudoomiyey kulan looga hadlayay horumarinta adeegyada bulshada sida kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo mashaariicda biyogelinta kulankan oo ka qabsoomay magaalada wardheer ee xarunta gobolka doolo ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta gobolka doolo iyo maamulka magaalada wardheer gudoomiyaha gobolka doolo ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya cabdulaahi deeq ayaa ka barbixiyey ujeedka kulankan
heer degmo kulankaas ujeedadiisu waxay daaranayd dardargelinta shaqooyin muhiim ah oo isugu jiray ama ay ugu horeeyaan shaqooyin aan toddobaadka u dambeeyey xafiisyada kala duwan ee heer deegaan aan u joognay magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida shaqooyinkaas waxaa ka mid ahaa dib u habeynta dowladaha hoose ee ka jira magaalooyinkeenna oo jihooyin ballaaran iyo qorshayaal kala duwan oo lagu hagaajinayo nala soo siiyey sidoo kale waxaa kamid ah adkeynta iyo qiimeynta xaaladaha nabadgelya ee kala duwan waxaa kamid ah dardargelinta dakhliga waxaa kamid ahaa waxbarashada gaar ahaana kabista ardada imtixaanaadka sanadka soo socda laba ardada fariisan doonta oo barnaamijyo kabis ah sidii loo dardargelin lahaa iyo meesha ay marayaan waxaa kamid ahaa howlaha b s m b da oo xafiiska beeruhu oo talooyin iyo dhaarashino cusub iyadana uu kasoo jeediyey waxaa kamid ah iyagana shaqa abuurkii loo sameynayay dhalinyarada kala duwan geedi socodkiisa sidoo kale waxaa kamid ah taabagelinta shabeella bank iyo shaqooyin ballaaran oo ina horyaallo oo rabo in laga qabto dhammaan qodobadaas oo toddobaadka u dambeeyey aan u joognay caasimadda jijiga oo xafiisyada kala duwan ee heer deegaan ay noo hayeen ayaanu maanta dhaadhicintoodii iyagoo heer gobol ah intuu socday shirka ayaa loogu arinsaday qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo mashaariicda biyogelinta ah ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya maamulka degmada garas baaley ee magaalada muqdisho ayaa degniin u diray dadka qashinka ku shuba wadooyinka xaali macali ibraahin ayaa mar kale faahfaahinaysa saakay
maamulka degmada garasbaale ee gobolka banaadir ayaa degniin adag u diray dadka qashinka ku shuba wadooyinka degmada taasi waxay qeyb ka tahay dadaalada lagu xoojinayo nadaafada deegaanka laguna ilaalinayo bilicda magaalada maamulka ayaa sheegay in laga qaadi doono tallaabo sharci ah oo adag oo ka dhana cid kasta oo lagu helo falkaasi degniintana ay soo saareen mas-uuliyiinta degmada garasbaale ayaa timid kadib markii ay soo bateen qashin lagu tuuro wadooyinka waaweyn iyo hareeraha xaafadda waxayna keentay arrintaasi nadaafad daro oo saameyn ku yeelatay bilicda degmada khatarada cudurada faafa maadaama qashinka furan uu keeni karo xanuuno halis ah gudoomiyaha degmada garisbaali ayaa sheegay cid walba ee qashinka ku shuba goobaha danta guud lagu qaadi doono tallaabo sharci ah garisbaali gaar ahaan waaxdii afraad ee shuufac wadadan dheer oo isku xiriiriso muqdisho ilaa afgooye waxaan olol nadaafadeed ka samaynay annagoo maamulka dhammaystiran waxaan bulshada ugu baaqaynaa oo degmada garisbaali degan inay nagala shaqeeyaan nadaafadda ay ka ilaaliyaan laamiga haraarihiisa qashinka dadaa soo dhigo ciddaan ku aragnane tilaabo sharcigaan ka qaadaynaa xeeraa laga soo saaray waa ganaaxi doonaa xarigna way mutaysanaya ciddii qashin soo dhigta mar dambo x control waa u qaadnay dhowr mara halkaan qashin ka qaadnay way ku soo celiyeen marka waxaan amar buuxa siinaynaa cid allaale ciddii qashin soo dhigta meesha inaan tilaabo sharcigaan ka qaadno maanta u dambeysay laamiga waa waa banaynay awaamiiraan amaraan siinay dadka hareeraha laamiga ku ganacsado amar guudaan laga soo saaray in duqa magaalada muqdisho oo mamnuucay in hareeraha laamiga lagu ganacsado waana mamnuuc mar waxaan uga faa'iidaysana halkaane inay bulshada degan garas baali ee laamiga hareerihiisa ee baneeyaan aysan lagu ganacsan karin dadaalada maamulka degmada garadbaali ee la xiriira nadaafadda deegaanka ayaa ah tallaabo muhiima oo lagu ilaalinayo caafimaadka iyo bilicda magaalada bulshada iyo maamulka ayaa si wadajir ah ugu shaqeeyaan arrintani waxaa la faliyaa in mustaqbalka la yareeyo qashinka lagu shubo wadooyinka loona helo xal waara oo kor u qaadaya nadaafad deegaanka goobaha lagu barto xirfadaha gacanta ayaa waxay kusoo badanayaan magaalada hargeysa nuur maxamed ayaa soo jeedinaya mar kale barashada xirfadaha farsamada gacanta waxay kor u qaadaa fursadaha shaqo kobcinta dhaqaalaha iyo dhallinyaradu ay noqdaan kuwa ku dhiirada in ay soo saaraan waxyaabaha dalka dibaddiisa loo aadi jiray taasi ayaana u muuqata in sanooyinkan dambe dalka ay kusoo badanayaan magaalada hargeysa waxay ka mid tahay meelaha ay sanooyinkii dambe lagu arkayey in horumarro ay ka sameynaysay goobaha xirfadaha gacanta lagu barto oo ay dhallinyaro badan ka faa'iidaysteen islamarkaana ay kaga maarmeen shaqola'aanta iyo in ay ka baaqsadaan tahriibka basre daahir oo ah wakiilka xaruntan lagu barto xirfadaha gacanta ayaa sharaxaad ka bixiyey doorka ay xaruntan ka qaadato soo saarista dhallinyaro xirfad leh si ay u maareeyaan noloshooda markaa shaqadan muddo imika dhowr iyo soddon sanaa baanu wadnay kow baanu ka soo bilownay farsamooyin badan baanu samaynaa dadkaanu caawinaa waxbaanu barnaa shaqaalo badan baan halkan ka baxday arday badan baan halkan ka baxday inkastoo aanan tayaynin oonaan casriyaynin inaannu iskuullo gaara u furno dhallinyarada oonu waxyaabo badan kaga badbaadinno waa maadaama oo annaga aan dee si casriyaysan aan marka hore aanaa waxba naloo barin oonu farsamo un annagu aanu barannay oo aynaan waddankeenu lahayn iskuullo horumarineed oo farsamo gacmeeda aynaan lahayn beryihii horey jiri jirtay markaa insha allaahu iminka haddii nala tayeeyo oo waanu haynaa dhulkii wax lagu baranayey iyo sidii wax loo baranayey iyo dee qaabkii wax loo barayey hadday dhismo noqoto hadday noqoto farsamo gacmeed hadday noqoto laxaamad hadday noqoto almuniyam haddii ay noqoto shaqooyinka kale kala duduwan qaabkii wax loo baranayey dee caawinooyin badan bay dadka u baahan yihiin hadday dhul noqoto haddii ay noqoto dhisme haddii ay tuulis noqoto hadday qalab noqoto arday badan baanu soo saari lahayn haddii annaga nala guubaabiyo oo annaga nala toosiyo marka hore annaguna dad badan baanu toosinnahay farsamadii waanu haynaa laakiin qaabkii dadka wax loo barayey iskuulladii maxalliga unbaa dadka lagu wadaa jaamacadunbaa lagu wadaa taa iyada lama soo eegayaba markaa marka annaga naloo yimaado ee horta annaga nala tayeeyo ayaanu annaguna wax soo saari karnaa baan aaminsanahay dhallinyarada ayaa muddooyinkii dambe fahmayey waxtarka ay leedahay barashada xirfadaha gacanta oo qayb ka qaadata isku filnaanshiyaha dadka markaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo wariyana saare cabdixuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka dollar heerka qabashada la kalsiisanaya laba milyan sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kalsiisanaya saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa la kalsiisanaya labaatan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kalsiisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada haafka bariis xamsaha ayaa suuqyada magaalada jowhar la kalsiisanaya sideed iyo labaatan dollar halka haafka bariiska safaariga la kalsiisanaya lix iyo toban dollar haafka burka ayaa la kalsiisanaya shan iyo toban dollar kartoonka baastada ayaa la kalsiisanaya toban dollar labaatan laas liis cadeyda ayaa la kalsiisanaya soddon iyo kow dollar halka koombada digirta la kalsiisanaya soddon iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah koombada bariis cadaha ayaa la kalsiisanaya lacag gaaraysa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa markaana cayaaraha kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa guul raaxa leh ka gaartay kooxda fulham kulan ka tirsanaa bermer leaga kulanka ayaa ahaa mid ay arsenal maamulayso ciyaarta iyagoo ka awood badnaa kooxda fulham fulham ayaa ciyaaraysa weeraro rogaal celis ah waxayna ku jireen daafac adag dhinaca kale arsenal ayaa maamulaysa ciyaarta iyagoo wax walba u sameynaya siday u dhali lahaayeen golol daqiiqadii soddon iyo toddobaad ayay arsenal alisay golkii koowaad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo marino kaasoo ciyaarta ka dhigay haliyo eber waxaa sidaasi ku dhammaatay qeybtii hore ciyaarta oo arsenal aheyd kooxda fiican qaybta dambe ayay arsenal ku bilaabatay si dardar leh iyagoo doonayay in ay dhaliyaan goolal badan daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad ayay arsenal dhalisay goolkii labaad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo saaka kaasoo gool kusoo laabtay kadib dhaawacii uu ku maqnaa daqiiqadii sagaashanaad oo lagu daray afar daqiiqo ayay fulham dhalisay goolkii koowaad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo nis waxaa sidaasi ku dhamaatay ciyaartu ee arsenal ay ka gaartay guul muhiim ah qodobkaasi cayaaraha ayaan ugu dambeeyey warkii subaxnimo aad ka dhageysanayseen raadii haysanaya magaalada jowhar intaan markale ku mudano warkaa madlamada sidaasi nabadgeliyo